asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteeni murtida maanta ee aan dhinacyada badan ku taaban jirnay dhegeystayaal si aad ogtihiina xubinteenan maantana waxaan kusoo qaadan doonaa sheekooyinkeenii hore kuwii qarnigii dhexe ahaa ama kuwii qarnigii kasii horreeyey ahaa ama qarnigii toddobiyo tobnaad ilaa lix iyo tobnaad ilaa iyo shan iyo tobnaad iyo kuwii ahaa amuuraha haddii eebba idmahayo dhacdooyinkii soomaalidu ay soo martay amaba ay mala awaashay ee ahaa kuwii haddii eebba idmahayo loogu talagalay in qaybo fara badan oo nolosha soomaalida ah wax lagaga muujiyo mideenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii ku saabsanaa boqoraddii cajiibka ahayd ee ragga haddii eebba idmahayo ee garhka dhulka ugu xidhi jirtay ee la magac baxday caraweelo sheekooyinkeedii mid ka mid a waana sheekadii cajiibka ahayd ee ay ragga xujooyinka ad adag ugu diri jirtay weliba raggii ahaa kuwa ay carbisay ee u dheganugla raggaasoo qaybo fara badan oo ka mid ah ay hadba nooc hor leh u diri jirtay oo sheeko miisaankeeda iyo muggeeda wadata ahayd sheekadan maantana waxa ay ku saabsan tahay caraweelo ayaa waxay u yeedhay nimankii murqaweynka ahaa ee ay adeegsan jirtay qayb ka mid a iyada oo xilligaas isaga ah raad goynaysa bal raggan iyo kartidooda ama aqligooda ama inta ay xukunkeeda uga maadan karto inta ay la eg tahay caraweela waxa ay samaysay raggiibay u yeedhay waxay ku tidhi maanta waxaan idinka rabaa harag labada dhinacba dhogor kuleh waa harag labada dhanba dhogor kuleh si aad u ogtihiinna hargahadii harag markii la dhaho ama maqaar la dhaho maqaarku inta badan labada dhinacba kuma lahan dhogor dhinacna waa dhinacii hilibka xigay ee hilbaha laga soo diiray dhinacna waa dhinacii kore ee dhogorta lahaa waxay tidhi harag labada dhanba dhogor ku leh ayaanu baahna markaasaa raggii iyaga ahaa ee maaragtay murqaweynta ahaa una dheganuglaan jiray islaantaas ee geesxidhka u ahaa ayaa waxay sameeyeen way iska daba wareegteen kolkaas waxay dhaheen war maxaan samaynaa ilaan odaygi odaygii cajiibka ahaa ee islaanta fashilin jiray waxyaalaha ay qabatoo dhan ee oday biiqe ayaa xaska oogu jira odaygii isaga ahaa ayaa la yidhi aynu raadin odaygii baa loo tegey markii odaygii loo tegey ayaa lagu yidhi oday biiqow maanta waa maalintaadii haddii eebba idmahayo boqorad caraweelo waxay noo dirtay harag labada dhinacba dhogor ku leh kaasna annagu ma garanayno meelaan ka keenno kolkaasuu wuxuu ku yidhi kaale caqligiinna caqli dabafaar lagu eriyey ehe waxaad samaysaan haddii eebba idmahayo orda oo dameeraha ka soo gooya dhegah markaad shan dameer ilaa lix dameera dhegaha ka soo goysaanna dhegtii oo labada dhinacba dhagoor ku leh haragna u geeya caraweelo iyada ayaa ku qanci doonte markii ay taladaas heleen ayay sidaa iyadaa sameeyeen caraweela waxay ogaatay in bowd faruur lagu hayo uuna yahay ninka daba taagan ee haddii eebba idmahayo amuuraheeda fashiliyaa wiil hooggii oday biiqe amuurtaasuna waxay ahayd amuur ay ku badbaadeen nimanka iyaga ahaa ee murqaweynta loo yaqaanay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka iib waxaa la yidhi badeeca xumaatay qofkeedaa iska leh badeeca xumaatay qofkeedaa iska leh